ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne maxamed cabdulaahi waxaa safka hore kaga jirta waxkaqabashada amniga balse laba sano kaga harsanta sideed maalmood oo qura weli amniga dalka si buuxa gacanta uguma jiro muqdisho waxaa ka sii socda dilalka qorshaysan kaasoo loo geysanayo culummada aqoonyahanka haweenka caruurta dhallinyarada haldoorka ah dadka dowladda u shaqeeya iyo ciidanka dowladda naftooda al-shabaab iyo daacish waxay soo maleegeen dilo qorshaysan waxaa sidoo kale jira weerar toos oo ka dhaca gudaha dalka dhowr jeeroo horena waxaa weerar ka imaanaya al-shabaab lagu soo qaaday irdaha laga soo gala madaxtooyada soomaaliya waxaa sidoo kale jira weerar lagu qaaday xarumo wasaaradeed hoteelo iyo maqaaqiyo haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa amni darada dalka iyo dilalka qorshaysan waxaan si gaarood u istaagi doonaa dilalka loo geysta dhallinyarada kuwooda haldoorka ah ee bulshada kasoo baxay waxaana barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ee ciyaaraha axmed cumar islow xuseen macalin maxamuud madax xarunta hilaal oo ka faalloota fikradaha xagjirka ahna qabiil amniga ka faallooda cabdikaafi maxamuud makaraan guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo maxamed warsame sandhool oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada kana shaqeeya bartamaha ee koonfurta soomaaliya dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka dilka dhallinyarada haldoorka ee tusaalaha u ah muqdisho wuu soo laalaabtay xukuumaddu maxay kala socotaa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaalkay iyo dhammaan inta martida ku ah barnaamijkan sidaad og tahay dalka soomaaliya runtii wuxuu soo maray marxalad aada iyo aada u fara badan oo xagga amniga ah dalkan dhowr iyo labaatan sano ayaa waxaa ka jira qalalaasad dagaal ayaa ka jira dhibaatada ugu badanna waxay ku dhacdaa bulshada gaar ahaan waxay aada u saameysa waxaa waaye waa dadka dhallinyarada ah maadaama ay yihiin cududda iyo awoodda dalka dhibaatadaasoo runtii inta badan soo laalaabato waxaan aaminsanahay inay tahay xag amni oo dhinaca bulshada xaggeeda ka jira dadka wax dila inta badan waxay ku dhex dhuntaan bulshaday ku dhuntaan haddii bulshadu ay garab istaagto dowladda islamarkaasna la qeexo la sheego qofka dhibaatadooda waxaan aaminsanahay inaan dhibaatadan ay dhici lahayn si dhibaatada ay u yaraato waxaa qasab ah in bulshadu ay dowladda la shaqeyso islamarkaasna ay dhiirigeliso dad hay-adaha ka shaqeeya amniga haddii fursadaas la helo waxaan aaminsanahay inta badanna way jirtaa oo waxaa dhowr jeer ayaa fursadahan oo kale shacabku ay ka hortageen waxaan aaminsanahay in haddii qeybtaasi la buuxiyo aada loo buuxiyo mas-uuliyadda iska saaraan shacabka gudihiisa in ay yaraan lahayd halbeeg loo dhibaatada loo geysanayo dhallinyarada iyo dadka magaca kuleh bulshada
xusen xogogaalnimadaada amni marka la fiiriyo dilal way dhacaan laakiin muddooyinkii dambe dhallinyaro haldoor aha muqdisho lagu dilayay dowladduna tilaabo cad weli maysan qaadin inkastoo wasiirku nala joogo ogaantaada maxay maxay tasaabaha ugu waaweyn oo isleedahay way taa in loo dilay horta nimankan oo shabaab iyo argagixisada oo aan dagaalka nagula jira dagaalkoodu waa u khidaqaysan yahay waxayna mar walba qiimeyn ku wadaan dadka ay cadowgu yaqaanaan oo ah dowladda iyo dadka kaabayaasheeda ah waxay u arkaan dhalinyarada ama dowlad ha u shaqeeyaan ama kaabayaasha ha u arkaan inay yihiin cabsida ugu weyn oo ay wajihi karaan maadaama siduu wasiirku sheegay dhalinyaradu ay tahay cududda ummaddan ay tahay in marka indhahooda iyo dadkooda haldoorka ah in la beegsado la cabsi geliyo si inti kaleeto oo dhaqdhaaqi lahayd ama ku dayan lahayd ay maaragtay u cabsato oo cabsida gasho
cabdikaafi gobolka banaadir aad guddoomiye ka tahay meesha lagu dilay iyo dadka la dilayna waaba waaba dhalida gobolka maxaa dareentaa markaad maqasho waxaa la dilay qof saaxiibka ahaayo oo meel kamida ka shaqeynaya muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah dhammaan wasiir ku-xigeenka iyo qabiirka iyo saaxiib andhool iyo adiga dhammaan waan islaamaya runaantii markii qof dhalinyaro ah oo haddana kula shaqeyhayo oo in muddaa shaqeynayo oo activity badan qabahayo markaa maqasho waa la dil runaantii dareen xoogan ayay dhalinyarada ku abuurtaa gaar ahaan annaga dhan ka dhalinyaro ahaan annaga waa markii afaraad oo dhalinyarada degmooyinka nala nagala beegsanayo taasna runaantii ayaga argagixisada waxay danta ay kaleeyihin waxay tahay in dhalinyarada ay niyajabshaan amba kale in dhalinyarada argagax ku abuuraan taasna annaga runaantii niyajabna naguma ridayso sababtuna waxay tahay annaga dadka u adeegayna waa bulshada laakiin waxaa nasiib darro ah runaantii guddoomiyihii dhalinyarada jimcihii lasoo dhaafay teeda kale lagu dilay degmada hodan masaajidka iyadoo masaajidka runaantii jameeco badan ay ku dukanaysay shacab badan oo joogay haddana hortooda lagu dilay taas runaantii waxay dhiirigelinaysaa argagixisada shacabkana waxaa laga rabaa inay hal meel kasoo jeestaan sidai ula dagaalami lahayn dadkaas oo mar walba dhalinyarada iyo dadka haldoorka ee beegsanayo taasna insha allah tacaala waa waan rajayaynaa inay gaaraan shacabka soomaaliyeed inay dareemaan inay iska qab dadkaas
maxamed warsame marka la dilo saaxiib aada shaqa wadaag aheedeen aada ka wada shaqaynayseen xoojinta dhalinyarada aad maqasho dilkiisa sidee wax u dhacaan maxaad maxaad istiraahdaa dhanka dowladda marka loo eego difaac aada heli lahaydeen cabdiqaadir aad waa mahadsan tahay dhamaan waan salaamayaa inta xuseen iyo wasiirka iyo ninka makaraan xaqiiqadii horta wax loo baahnaayaa maanta aad uga hadlaysaa v o a barnaamijkan waa barnaamij aada u quseeya dhalinyarada dareen meeshan ma taagna waxay taagan tahay moraal ay taagan tahay qofka qalbigiisa ay taagan tahay qof dhallinyarada waa kala shaqaysan maanta inuu kaa caawiyo dhalada deegaanka booliska iyo inay isfahmaan iyo xaafadaha oo kale aada maqasha maalin kadib haddana lagu dilay degmada warta nabad iyadoo maalin bil ramadaan soon ay tahay isla maalinta kuxutaadan la dilay gudoomiyihii degmada hoodan la dilay hadaaf waa isagana igala shaqeynaya barnaamijka qaybta nabad ku saabsan oo isagana lagu dilay waxaa kaloo jira tobanaanin dhalinyarada oo laga arkay muuqaalada qaarkood oo lagu dilay degmooyinka oo xataa aan u tirsaneyn hogaanka dalka jira oo kale taas lama dhihi kara marka hole yani ahaan maxaa darinta laakiin waxaa la dhihi karaa qofka moraalkaaga siduu noqday qalbigaaga siduu yahay qof u aragto inuu yahay hal abuur u aragto inuu wax dhaqaaji karo u aragto in degmo ka kooban toban kun oo guri ka kooban gudoomiye ka ah inuu maanta yani lagu hordilo bulsho horteeda ah aanan laga hadlin waxaan aaminsanahay inay tahay qalbijabka ugu weynaa laakiin ay u baahan tahay kaliya in taasoo kale mar dambe ay dhicin yani qorshe istraatiijiyan loo keeno laakiin su-aashay qabaan wasiirka cabdikaafi in dhankiina gaabis jiro adan doorkiina aadan qaadana taa ma jirta
qofka markuu dan amni ka shaqeynayo oo jooga degmada daniel ka shaqeynayo gudoomiye dhalinyarada uu yahay oo kale hogaanka gobolka banaadir maanta qof kamid nagala joogan uu faramaran yahay hadii lagu xil u dhiibto ka waran isaga yaa dayaca marka waxaa tiri danta deegaanka gala shaqey afar waaxay ka kooban tahay wax kastana laamay tabeelay leedahay waxaa u dhiibtay in dhalinyarada isu abaabulaan cid waxbarata keenta gaari marto socod wuu lugeeya haddana ma haysto wuxuu isku difaaca maanta gacanta dhalinyarada ahaan xataa lama tababarin marka waxaan dhihi karaa aad uga xoog badan meesha kaminas waa la garan karaa xaggeena kule maaha wasiir miyaysan mas-uuliyad gaar ka saareen aqoon-yahan waxbartay jaamacad ka soo baxay sida warsame sheegayo degmada daynile meelo kale tusaale ahaan howl dowladeed ka wada amnigiisa in la ilaaliyo
sidaa ogtahay aniga waxaan waxaan wasaaradda dhalinyarada isboortiga mandatekeedu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ka hormariso dhinaca arrimaha bulshada wacyigelinta wadaniyada dhinac kastoo dalkan lagu horumarin karo amnigana waxaa qaabilsan hay-ada gaara qaabilsan laakiin anagu waxay laakiin mandadka dhalinyarada iyo wax walba la khariid adinkeedi saaran tahay adinkaa ku matalaya adinkaa miiskii lagu wada hadla adinkaa fadhiyo tegaya
adiga laftirkaaga waxaad kamid tahay dhalinyarada ayaad kamid tahay waxaad og tahay dhibaatada dalkan ka jirta aad og tahay haddaad iska indha tirto o aada dhahdo siday wax yihiin aada qariso waxay noqonaysaa gaf adiga aad ummadda laftirkeeda aad ka gashay waxaan rabaa inaan kuu sheego arrintan waa arrin amni waaye waxaa laga rabaa amni marka laga shaqeynaya shacabkii number one ay dowladda garab siiyaan hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan markaasaan anagu waxaan helaynaa fursad aan ku dhiirgelin dhalinyarada lagana hortagi karo amni xumada dalka ka jirto walkusalaabana xuseen ma moodaa dowladdu inaysan mas-uuliyad gaar iska saarin dhalinyarada iyada u shaqeyda marka laga yimaado mujtamaca kale ee magaalada dhalinyaro badan dowladda u shaqeyso meelo kala duwan ay ka shaqeeyaan iyaga naftoodanan amni helin oo la dilaaho ay ka mid yihiin labadan tusaale guddoomiyihii dhalinyarada hodol ugu dambeeyo sakarye hadaafow guddoomiyihii dhalinyarada warta nabadee kuwo kaloo badan marka dowladdu ma moodaa inay dayacday dadka u shaqeyn amnigooda gaar ahaan dhalinyarada horta arrintan oo dowladda iyo shacabka markii aan horta aan wax ka yidhaahdo waa waxaa moodaa inay noqonayso arrinta waxaa loo yaqaano chicken and egg ama ukuntii iyo digaagadda kee horeeyey labadoodu inay wada shaqayntooda qof walba waa waa qiraya waana inay muhiim tahay shacabkuna inde inay la shaqeeyaan dowladda dowladduna inay shacabka la shaqayso laakiin qaabkee laysula shaqaynayaa qaabkee maaragtay loo kala hormarinayaa waxaan is leeyahay waa meesha oo aada moodo inuu khilaafka ka muuqdo dabcan mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda oo shacabka la shaqaynta dowladda isaga iyaga dowladda waxaa laga rabaa qaabkii dowladda ay ula shaqayn lahaayeen oo hadday noqon lahayd qaab farsamo oo abaabulkii iyo maaragtay shaqadii labadaba iyo qaabkii kalsoonida loo dhisi lahaa arrinta oo cabsida marka keenaysa waxay tahay shacabkii sida uu sandool sheegay shacabkii kulama shaqayn kara hadduusan kalsoonihiisa dowladda marka mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu kalsoonida abuuro oo cabsidii uu dareemayey oo runta ah in uu meesha ka saaro oo hadduu la shaqeeyo dowladda aysan ka dhalanaynin dhibaato isaga soo gaarta marka dabcan dowladda waa garanaynaa awoodahaas inaysan jirin oo ay cid walba oo magaaladan joogta ay ku kafaalo qaado amnigeeda hadduu la shaqey marka waa arrin u baahan inay dowladdu farsamo la timaado sida waxaas loo tartiibinaayo ee wada shaqayntaas qaabka loo tartiibinaayo oo loo keenayo la gaarayo heer cabsidu baaba-do oo middii physicalka ahayd iyo middii psychologicalka ahayd iyo in maaragtay marka middan oo arrinta shaqaalaha dowladda u shaqeeya wada ka sokaysaaba taas waa arinta u baahan kow dowladdu inay iyadu ku muujiso shacabka intaysan gaarin in dadka ayaga la shaqaynaya marka ayba priority-ga laga dhigo kalsoonidoodii iyo amnigoodii waa dowladdu anigu waa usoo shaqayn jiray waa garanayaa maaragtay ciladaha jira arrimo sahlan ma aha laakiin waxay u baahan tahay muhiimaddii ay leedahay in la saaro oo si dhaba looga shaqeeyo otherwise suuragal ma noqonayso in shabaab laga adkaado because shabaab wuxuu ku dhex nool yahay kala fogaanta shacabka iyo dowladda meeshuu ku dhex nool yahay waa meeshaas iyadaasna haddaan gaabkaas la xirinna shabaab lagama adkaan karo cabdikaafi gobolkaad ka shaqaysaa wasiirkan ku laaban doonaa laakiin magacaabistaada ka sukow iyo weekhaha iyo degmooyinka ma waxaa jiro wax gooniyahoo dhalinyaradu helaanoo la khariira bal in ama amnigooda ha noqoto lagu difaaco waa mahadsan tahay runaantii dhallinyarada waxay ka mid yihiin konsolka degmada konsolka degmadana waa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo xogayaha iyo weexaha iyo ururka haweenka dhallinyarada sportiska dhalinyarada waxyaaba ay ka shaqeysan waa barnaamij barnaamijyada intuu badan ka shaqeeyaanna waa arrimaha bulshada siday dadka ku wacyigeli lahaayeen siday bulshada ugu dhaadhici lahaayeen siday dowladnimada ugu qayb qaadan lahaayeen qodobka suucadi laakiin ma waxaa jira wax difaacoo loogu talagalay oo guddoomiye waaxeedka daafaha magaalada jooga ma ciidan iyo hubbaa jira maya hadda wax huba oo dhalinyarada ambi kale ay isku difaacaan oo ayaga shaksiyan u ah tin isku difaaci maana ciidan waardiyeyo dhalinyarada ma jiro arrinta oo howlwadeenada dowladda u shaqeeya ama madaxwaxeed ha noqdaan ama ciday rabaan ha noqdaan waxa lagu ilaalinayo hub keliya ma ah waxaa jira waxyaabaha ay ka bilaabato kow wacyi tababaro qofka amnigiisa in wacyi laga siiyo siduu u noolaanayo marba hadduu qaatay shaqo riskideeda wadata waa in wacyigiisa kor loo qaado oo amni kadibna tababaro lagu siiyo qaabka uu isagu isagoon hub u baahan qaabkii uu amni u heli lahaa haddii markaas ay baahidaasu weli sii jirto oo ah in hubna lasii siiyo markaasu hub kusoo galayaan
maxamed warsame waa run way xanuun badan tahay mooraan saaxiibka la dilo laakiin dowladdu wakti ahaan in qof walbe mas-uule dhalinyaro la ilaaliyo hub la siiyahay wax badan oo khigmada kuma jirto sida dadka qaar ay ku doodayaan marka ma jiraa si ka duwan oo isleedaha dowladda inaad ka heshaan wayahay
aada u mahadsan yahay walaalka xuseen iyo wasiirka iyo makaraan xaqiiqdii meeshaan ma taagna waxay tahay qofkan bulshada xagkas badan ma taagna bulsho baabaasan shaki badan qaba dhalinyaro badan oo la ciilay qaar waxbarashadooda ka haray waxuu kula noolyahay xaafadaha villageka hoose kula noolyahay dhabta waxay tahay keliya ninkan siduu ku gaari karaa gurika guris ku gaari karaa markii laga soo hadlayo blog blog ama dabeel laga soo hadlayo kale sababta doodahan qabanay ayay ka dhalanaysay mar qaarkood taliyaha booliska la weydiinayay su-aalaha ku saabsan sababta uu dhahay waxaana loo geysto ama xaafadaha guri naga soo horjeedo cidda aan la sheergareyn u sheegi lahayn saldhigga markuu yahay lama xiriirna waxaa noo yimaado waxay tahay godka juluc ama khadiija baabuurka yimaada uuna wataa hooyo iyo aab marka loo weydiiyay saldhigga la tagana lama ogaado yani lama yaqaanaan cidda guri kala baxday ama waata lama oga isbuuc kadib waxaa la ogaaday inuu ku xiran yahay godka jilcuga norwegian waxaa keenaya ninka dhalinyarada ah ee muddo isbuuca la haystay jaamacadda ka haray ee dugsi sare ka haray ee haddana saldhiggiisa taliyaha saldhiggiisaan aqoon u lahayn sidee guddoomiye dhalinyarada marka loo dhigi karaan xaafad walba tag dhalinyarada keen waxaa laga hadlaa amni xaafad walba tag soo abuur bulshada laga dhaadhiciyo ha la wacyigeliyo haddana isagoo aanan haysanin agabyadii iyo wacyigelintii sida xuseen uu sheego kale ama isdifaacista uusan haysanin ayuu wuxuu rabaa inuu tago xaafadda gobta kale gobta markuu tagana guryaha ugu horeeya lagu bursanayo soo farmaranoo orod guryaha ku galaa yani meeshaan lagu hordilan waa laga tagaa xagee isla markiiba waa lasoo gaaray waxba tarto laakiin feejignaanta koowaad sidee ninkaa dhalinyarada ah maamulka gobolka banaadir ilaamaha sirdoonka ilaamaha nabadgelyada iyo dowladuba u seefgareyn kartaa nafsiisaan ka hadleyna waxaan waan gartay wasiir haye
sida ogtahay amniga waxa waaye waa qeyb ka mid a dalka yani amnigunu qofka haddii hub loo dhiibo ama difaac nafsi la baro kama difaacaysa nafsadiisa waxba wax weyn uma tarayso dalkan waxaad aragtay qaraxyo waaweyn ayaa ka dhaca adoo jidkan iska socda ayaa qarax dhacaya taas sababteedu ma ahan in dhalinyaradu loo waayay waxyaaba ay amnigoodii ku difaacdaan waxa loo sameynaya ayaa ah gruubyada wasiir adaa ku watee qaraxa dhaco weyn ee gaariga qofna isma weydiinaysa maanta laakiin waxaan ka hadlaynaa wiil yaroo hubaysan in isgoyskii banaadire dowladdu taagantahay inta qofku dilo ka dhaqaaqo
warka anoo dhamaystirnaad iga daftay waxaan rabaa inaan kuu sheego horta ajashu waa qoran tahay laakiin qofka waxa loo sameynayo ururada dhalinyarada waxay tahay in dowladda ay shacabku ay gaarto si shacabka ay u gaarto waxaa loo baahan yahay in dad volunteer ah oo deegaankii degan degmadii degan xaafadii degan la helo xagga dhaqaalaha iyo wixiina waxay ku xirantay hadba activity-ga ama hawsha la qabanayo ay dhalinyaradu fursad ka helaan annagana waxaan diyaar unahay laftirkeeni haddaan fursadaas heli karin aan degmooyinka tagno oo aan dhalinyarada aan dhiirigelino oo aan soo bixino aan dhahano iuusan cadow idinku dhuumanin inta hawshaas ay socoto waxaa laga yaabaa in waxyaabo fara badan ay dhacaan laakiin ujeedada laga leeyahay ee ah in dhalinyarada degmooyinka iyo xaafadihii lasoo kiciyo islamarkaasna dowladda lagu soo xiro waxay ka mid tahay qeyb ka mid a in la buuxiyo booskii waajibkii dowladda lagu lahaa ee ah in dhalinyaro in dowladdu ay gaarto shacabka ay gaarto si shacabka loo gaarsiiyana aaladda ugu horeyso ee la isticmaalay waa dhalinyarada maadaama iyagu ay yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan ee dalka fursadaas si aan dhalinyarada uga faa-ideyno islamarkaasna aan dalka oo dhan aan gaarsiino in dowladda hana qaado isla markaasna caruurta yar iyo kuwa dugsiyada dhiganaya dhalinyaradu ay fahmaan macnaha dowladdu waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal yare la geliyo marka dadaalkaas uu socdana waxyaabo fara badan ayaa ka hor imaanaya laakiin waxaan rabnaa arrintaas inaan u kaashano una adeegsano shacabka soomaaliyeed shacabka oo ay dhalinyaradu qeyb ka yihiin ayaa laga rabaa inay iska difaacaan dowladdana ay garab weydiistaan annaguna diyaara lanahay haddaan nahay bahda wasaaradda wasiir saad u dhigtay dhalinyaradu waa idiin soo baxeen volunteerismkii bay aqbaleen dowladday kusoo biireen weliba kuwii jaamacadaha kasoo baxay laakiin markay kusoo biiraan oo mutadawacnimadii iyo hawsha ay aqbalaan xuseen hadaafo baa ugu dambeeyey hodan galab baa lagu dilay meel baraa dadku joogeen marka taasoo kale ka hadlila wasiir ma jiraa qorshaad ka leedihiin xuseen horta anagu inta badan wasaaradan aada buu noola xirnaa ana saaxiibkay buu ahaa allah u naxariisto ehelkii u ka dhintayna sabriban allah ka siiyo laakiin annaga waxaan rabnaa waxa waaye xusein waa dhintay laakiin dhalinyaradu inay dareemaan inaan mar dambe xuseen oo kale uusan ka dhimanayn ay xaafadahoodii iyo degmadoodii ayagu ay u kacaan islamarkaasna waxaa ku dhex jira degmadaasi iyo xaafadaasi ka dhex saaraan marka annagu fursadaan siinay dhalinyarada laakiin fursaddu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waxa lagu ilaalin karana waa wacyiga dhalinyarada oo kor loo qaado wasaaradda iyo dhalinyarada gobolka iyo dhammaan dalka waxaan diyaar unahay fursadaas inaan dhalinyarada uga faa-ideyno islamarkaasna aan buuxino annaga laftirkeena ayaa ah volunteer ah mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan degmooyin tagno annaga aan ogeyn securitiga siduu yahay waxaan u sameynayna waxay tahay bulshadu inay fahmaan dowladnimadu xaafaday ka bilaabtaa gurye ka bilaabataa laba isla dhalata ayaa midna boolis ah midna waxaa laga yaabaa inuu qolada kale la jiro si loo ogaado dadkaasi loo nadiifiyo bulshaduna amni u hesho ma ahan inaan guryaheena joogno aan ka fikirno dadkan inaan hubsiino hubka annaga aan wadano waxa waaye dadka inaan maskaxda ka wacyigelino dareensiino amniga inuu gacantooda ku jiro laga raba in ayagu nadiifsadaan hadday bulshadu isku xirmato oo ay xaafadba xaafada kale ay saaxiib la noqoto iyadoo aan dowladda la gaarin ayaa waxaa laga yaabaa bulshadaas ayadoona amnigeeda sugato amnigu waa waajibka koowaad ee shacabka saaran dowladdana waxaa laga rabaa shacabka inuu kula shaqeyso amnigaas annaga oo wasaaradda joognana waxaan isticmaalayna waxawaaye aaladan isticmaalayna waxawaaye dhalinyaradu inay dowladnimada fahmaan macnaha ah dowladnimada hala fahmo ma aha dowladda in keliya loo shaqeeya maaha waa in qofka asagoo gurigiisa joogo uu amniga uu ka shaqeeyaa marka si amniga looga shaqeynaya waxaa qasab ah in la helo dhalinyaro oo muta- mutawadiciin ah oo dowladiina la shaqeyso oo wasaaradda la shaqeyso oo gobolkii la shaqeeya islamarkaasna fahmi kara macnaha dowladdu ay leedahay husen waayo aragnimadaada amni wasiirku wuxuu ku celceliyay in dhalinyaro loo baahan waa run dowladdu dadlaan ma shaqeyn karta gaar ahaan dhalinyaro laakiin see leesu qabadsiiyaa in dhalinyaradiina dowladdu ay ku biiraan dhalinyaradii iyo dowladduna si lamida sida mas-uuliyiinta sare dowladdu ay difaac u haystaan ee iyaguna bal amni u helaan see isu qabadsiin karnaa
waataan hore u yidhi dowladda ayaa horta mas-uuliyadda koowaad leh cidda inay wax kasbato oo ay mas-uuliyaddana saaran tahay waa iyada shacabka ama dhallinyaro ha ahaado ama shacab weynuha iyaga wixii laga dalbo inay ajiibaan waa wax lagu leeyahay laakiin haddii cillado ama caqabada jiraan caqabadahaas waxay kusoo noqonaysaa dowladdii oo u baahan inay cilladahaas iyo caqabadahaas meesha ka saaraan waan isla ognahay oy ugu horeyso cabsida oon hadda ka hadlaynay marka aniga waxaan isleeyahay waxyaabaha oo participationka ugu horeeya iyo mumathalnimada oo aan isleeyahay hadda muqdishoaan joognaa dalkao dhan aan ka hadlaynaa oo hadda discussionkeynu waa dalka laakiin muqdisho diyaaraddu saaran tahay muqdisho haddii la aadi lahaa in dadka shacabka ay dadka mumathaliinta ay doortaan oo sida uu makaraan yidhi waa dad council waayo councilka haddii laga dhabeeyo oo dadkii lasoo doorto yani dowladdii ayaa bulshada noqonaysa bulshadii markaas iyada waxay ku qasbanaanaya in cidda ay soo dooratay ilaashato oo difaacdo oo daba istaagto marka waxaan u malaynayaa meesha ay muqdisho horumar badan way soo gaartay laakiin ay uga gudbi la-dahay xasiloonidii runta ahayd waxay tahay iyada oonan loo gudbin in dadka masalaya muqdisho in aanan lasoo dooran ama ha noqdaan heer degmo ama heer gobol marka aniga waxaan isleeyahay markaan fiiriyey cilada meeshay ka jirto political participationka uu maqanya waxay tahay waa waa iyadoo dhacda doorasho dadkii maali lahaa lasoo doorto
cabdikaafi inkastoo tiri wax dhalinyaradu difaaca ma haystaan marka laga hadlayo ee amniga ma jirto wax fursadoo isleedaha wasiirka ama dowladdu wayda siin karta oo ad la wadaagi lahayd maadaama doodan aad fursad fiican u heshay
waa mahadsan tahay runaantii horta way jiraan fursado badan oo dhalinyarada ay heleen tan hadda oo aad ka dhawaajiyeyseen oo kale oo ah in dhalinyarada la siiyo fursado tababar ah oo cilmiyin ayaga naftooda hataa ay isku difaaci karaan in badanaa la siiyey dalkaana runaantii wuxuu soo maray wakti badan oo burbur ah wuxuuna u baahan yahay waa dad runaantii ka muuqato wadaniyadda oo daacad u ah dalkoodana ay naftoodana ay uquraayaan dhalinyarada gobolka banaadir kun laba boqol talaatan iyo shan oo volunteersa joogaan oo mutadawiciin ah oo ka shaqeeya degmooyinka oo ilaa heer gobol ka shaqeeyaan waxyaaba ay ku shaqeeyaanna maahan lacagay qaataan maahan waxay u shaqeeyaan waxay tahay deegaankooda iyo dalkooda iyo in oo kala qayb qaataan horumarka iyo horu socodka marka dhalinyarada annaga hadda waxyaaba badan fursado badan oo waxaa jira oo dhalinyarada ay heleen oo kamid ah in dhalinyarada ay ku biiraan ciidamada ammaanka oo kale booliiska oo kale militariga oo kale hore uma jiri jirin fursadahaas oo kale in dhalinyarada helaan taasna waxay ugu dhiiradeen inay ugu biiraan waxay tahay inay yani waxay ogaadeen dalka haddiina hoos yani dhalinyarada ayna qayb ka naqan hay-adahaas inaan hore u socoyen sababta waxay tahay ayagoo wax haddii haddii dhalinyaradu ay amniga qayb ka yihiin oo ku biireen in la dilo haldoorka maxaa keenaya xaggeesa qabalaada Eh, waa mahadsan tahay dhalinyarada horta hore oo hadda oo u diyaarsan inay dalkan amnigiisa qayb ka noqdaan eh, waa dhalinyarada hadda wax baratay oo runaantii waagii hore waxaa la dhihi jiray dhalinyarada wax baratay ma jecli inay booliis amba military ciidan ay ku biiraan maanta laakiinse fursad ay u heleen dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka iyo amniga tan oo runaantii dhaqdhaqaaqii iyo horumarkii oo loo jeedo oo runaantii argagixisada aanan ku faraxsaneen ayaa keenaysa inay dadka haldoorka ah ay dilaan sababta waxay rabaan in dowladdii laga cabsado ee dhalinyaradii ee ka baxan taasna maaha mid oo runaantii suurtagelayso
maxamed warsamahaye
horta sheen aadan dhageystay wasiirka xaqiiqdii wax meeshan loo baahan waxay tahay waa istaraatiijiyad inaan hadda hadalno oo meesha kala tagno waxba la tarmaysan sababtoo ah hadduu qarax dhacay haddii maanta in dhalaa la dilabo taleefkeyga waxa ugu badan aan ku qoran waxay tahay a u n oo macnaheedu tahay alaaw naxariista yani waa saaxiib igu weyn oo kale mar walba la dilo oo haddana nambarkiis meesha ugu sii jira u badan tahay ilaa labada kun iyo sagaalkii meesha hadda joogno ololaha u badan badanaa ku dhex jiray taas oo kale inta dhimatana lama sheegi karo kula yom waxaan ku jirnaa tacsiyati rayo xuseen way araga kulli uu nala joogay wasiirka ee dhammaan gudoomiyaha gobolka Badr sideen u diyaarsan karnaa ama loogu diyaarin karaa jiilka soo socda istaraatiijiyad ama cilmi baaris sax lagu sameeyo inuu qofka dhalinyarada ah uu u report gareyn karo meel uu ku kalsoon yahay warbixinta uu siin karo sidee loo heli karaa waa inaan isla fiirinaa qofkan maalin walba dilka lagu wado ee aqoonta leh wax soo bartay jaamacad kasoo baxay maamo iyo iyo aabbo ku dadaaleen ee haddana si iisinta lagu dil lagu hor xaragooda laga hortago informationku haayo xagee si amniya loo siin karaa siduu habninku wax soo ogaado uu kalsooni u heli karaa intan wasiirku sheegay oo oo khariirkii dowladeed iyo dadkii laga shaqeeyey in gudoomiye makaraan baa sheegaya in dowladdu isku qaran tahay maad u ribood garaysaan hay-adaha dowladda ee maaragtay kuugu dhow marnaa la isku sheegay mustabeen waxaan badbaadinayn waa bini aadan waxaan laga hadlayn waa dhalinyaro ninka dhalinyarada maanta kuma kalsoon inuu yaraado laamaha sirdoonka ama dowladda aan warbixin la sheergareeyo sababta waxay keenaysaa xaafadda wadajirta waxda maslaxa la leeyahay nin dhalinyaraa u shaqeeya wasaaradda qorsheynta lagu dilay wuxuu ribadgareeyey in guri kasoo horjeeda maanta oo dhan in ay ka baxaan niman dhalinyaraha habeenkii ka baxaan maantay soo galaan waxaa loo aqoonaya ka sameeyaan riboodku gudbiyeen laamaha sirdoonka dowladda ahayd ninkaa dhalinyarada ah nin caadi oo lugta naafaka u ahaa wax soo gaareen waxaa gaartay isla habeenkii maalinta ku xigtay warbixintiina la soo gudbiyey kuwa kasoo horjeeda intay ka guureen ayaa loo soo doomaray isagaa layidhi warkeena gudbisay muusan soo gaarin goolada isku istalban madiina isoo kasoo baxaya meeshaan lagu dilay ex meesha dabdamiska loola jiray meeshaa lagu dilay yacni sidee marka kalsooni intaan leeg lagu heli karaa marka in information loo shargareeyo halkaa ii joog wasiir dooda sandha oo kale waa dood tusaale usoo qaadanayo qof xog idinla wadaagay in jawaabta uu waayey kadibna uu naftiisa ku waayey taasoo kale ma tahay dhaliil la qaadan karo
xogta waxaa lala wadaagay ma aha wasaaradda nayad waxay hay-adaha amniga warkiisa dul sidaas sidaas yahay wararka la sheego inta badan waxay u baahan yihiin caddeyn iyo waxay u baahan yihiin iyo xogtaas meesha laga helay anugu dee sandheel sandhool waxaa laga yaabaa hadalkaas inuu runtii uu yiri laakiin caddeynteedii iyo hay-addii la weydiiyey iyo dabagalkeedii runtii waxaan ka codsanaynaa inuu noo sheego si haddii ay dhacdo haddii ay dhacday waxaan rabnaa laftarkeena inaan ka falcelino laakiin xog amni marka la sheegayo waxay u baahan tahay in xaqiijin badanay u baahan tahay arrintaana waa xog amni marka sandhool haddii uu nala soo wadaago xilligay dhacday waktigay dhacday iyo qofkay ku dhacday oo hay-adaha amniguna ay runtii waktigaasi riboodka la geeyey ay sax tahay waxaan jeclaan lahayn horta xogtaas inaan helno laakiin si guud dalkan amnigiisa wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto
horseen amnigaad kasoo shaqeynaysay muddo dheer hay-adaha amniga soomaaliya gaar ahaan khooraanka iyo meelahan hadda sida gaarka looga hadlayo dadku markay warbixin idinkaa yimaadaan oo qof wax idinla soo wadaago waktigaagii ma jirtay jawaab la bixin karay dadku ma helayeen falcelis dowladeed
horta waxay ku xihan tahay xiliyo anugu wakti dheeraan shaqaynayey intaan shaqaynayey xiliyaday kale ahayd marar oo aada dareemaysay kalsoonidii shacabka inay kor u kacday oo macluumaadku uu soo badanayo oo ay shacabka ka imaanayso iyo marar macluumaadka uu yaraanayo oo shacabkii oo dhan uu albaabada xiranayo sababo ayaa markaa sameynayey oo ahayd in shacabkii kalsoonidii ay waayeen markii ay soo sheergaraynayeenna waa maray yani ay kalsoonidii heleen sida cad oo aan dee la inkiri karin nimankan oo shabaab in ay hay-adaha dowladda iyo bulshada guud in ay infiltration ku sameeyaan oo ay macluumaad gaara ay iyagu ay heli karaan way jirtaa waa howl marka dowladda mar walba u taalla oo ah infiltrationkaas qaabkii ay ay darbiye ugu dhigan lahayd oo firewall ugu samayn lahayd waa jir wax cadow kastoo ishaya waa isku gudbaa waa isku xeraar taraaraxa hadda xaaladda ay dowladda ku sugan tahay iyadaa ka jawaabi karta laakiin lama inkiri karo in ay jirto in macluumaad oo dowladda la soo siiyey iyagu inay dib u heli karaan taas lama inkiri karo marka yani xaaladda maadaama aanan ogeyn tan kama jawaabi karo kiiska hadda laakiin mar walba waa in lagu baraarugsanaado qaabkii loo xifdin lahaa macluumaadka ay dowladdu dadku la wadaagayaan si kalsoonida u kaco hadduu kalsoonida kacdana oo shacabku uu ku qabo dowladda waxaa kor u kacaya amniga macluumaadka wadaagiddiisiyaa soo badanaysa
wasiran kuusoo laabto aada baad umahadsantaha waktigaaga iyo iyo ka qaybgalka dooda barnaamijkan faaqidaad in dembi dhacaahi meel walbay ka dhacdaa dunida dood badan kama taagna muqdishona meelahaasay kamid tahay laakiin wasid waxaa la isweydiinayaa qofka la dilay qoyskiisu cadaalad bay sugayaan way yar tahay in dadka la dilay inta dad loo soo qabto la yidhaahdo hebelaa hebel dilay cadaaladuna maraya marka dowladdu haddii falki hore la celin waayey oo dowladdu difaaci weysay ka taba ka ka dabatagi maxaa diidan
sidaad og tahay dowladda inta badan haddii qof qof dilo inta badan cadaalada ayaa la marsiiyaa waxaan aaminsanahay laamaha cadaaladuna aada u xoog badan yihiin xagga ciidamada qalabka sida ma dhicin inta qof qof dilay la qabtay maxkamadii xukuntay la sii daayay ma dhicin
aan si kale udhigo su-aashu su-aashu saas kalama jeedo wasiir kooxahan argagixisada shabaabku dilal bay geystaan wayna baksadaan marka dadka soomaalidu waxay sugayaan soo qabashada gacan kudhiiglayaashaas oo kale marka dowladdu haddii ficilkii laga hortegi waayo miyaysan ka dabatag lahayn haddaan deg deg uusan jirin waxaan aaminsanahay in baaritaan uu socdo kiisas badan maali- ma- magaaladan inta badan waxaa ka dhaca kiisas aada iyo aada u fara badan ayaa ka dhaca oo dhinacaas ku saabsan xagga dilka ah waxaan aaminsanahay qof wax dilay sidiisaba inuusan qarsoomi karin hay-adaha amniguna inta badan ay soo qabtaan qofka haddii kadabatagii kahortagii haddii la waayo waxaan aaminsanahay kadabatagii in ay- runtii ayaduna ay socoto haddii la qabtana laamaha cadaaladdu runtii waajibkooda ay ka gudan doonaan laakiin anigu ujeedadeedu waxay tahay dil waa dhacaa magaaladan laakiin waxa loo baahan waxay tahay adduunka o dhan oo ka dhaca niyuga ka dhaca wadamada horumaray oo soomaaliya de uu ka horumarsan buu dilku ka dhaca waana nooga badan yihiin laakiin waxaa la raba waxay tahay bulshada inay qeybteeda qaadato islamarkaasna qofka ku dhex dhuumanaya ee wax dilaya lasoo qabto bulshada ayaa laga rabaa ayadoo dowladda ay diya- ay raadinayso oo ay laamaha amnigu ay waqti badan iyo dadaal badan ku bixinayaan haddana bulshada waa inay ka caawisaa gaar ahaan dhalinyaradu waa in qofka saaxiibkaa shalay la dilay aada ogtahay hortaada lagu dilay qofkii dila aad aragta haddaad qariso berita adigu ku dilayaa marka marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradii oo- iyo bulshadu isla socotaba ay shaqayn karaan ayaga iskoodina u shaqayn karaan isla markaasna waxay soo qabtaan dowladda u sheegi karaan annaga ka wasaaradahan xataa ay noo soo gudbin karaan annaga ka caawin karno dhinaca hay-adaha amniga gabagabadii waan soo gaarnay markaan adoo soo koobay su-aashan saaxiibadii kula shaqeynaya meelo kala duwan oo gobolkee la dilay cadaaladda ma helay
waa mahadsan tahay runaantii wax badanaa lagu daba joogaa hadda gudoomiyihii dhalinyarada degmada hodan ee sakariya daafow dilkiisa waxaa jira dad badan hadda oo loo haayo oo qaarkood kamid hataa ay qirteen Eh, waxaa kaloo jirtay hadda daraad maalmo ka hor degmada eh, cabd- degmada suqbacaad eh, degmada yakshid eh, suuqa suqbacaad in wiil askariya oo dhalinyaraha lagu dilay isla markiina dadkii dilana oo ciidan kalena ay soo qabteen halna meesha lagu dilay halna gacanta lagu haayo maalin horaad waxaa dhacday eh, shabeelle in wiil eh, dhalinyaro ah oo asagana askari ah iyadoo lagu dili rabo yar kala arkay asagana meeshii lagu dilay marka runaantii argagixisada fursaddii hore hadda ma haysato sababtoo dadkani way ku baraarugsadeen marka eh, intii hadda dhalinyaradii la dilay oo aan ognahay eh, guddoomiyihii dhalinyarada hadda ugu dambeeyey oo hadda raadkiisana runaantii dad badan hadda oo tuun soo galay oo hal kamid hadda loo haayo cadaaladana aan jecelnahay inay cadaaladda helaan waxaan u joognana diyaar unahan inay qofkaas cadaalad helo Waa mahadsantahay.
su-aasha ugu dambaysa ee dhammaantiin baad weydiinayo wasiir dhalinyaradii la dilayo haldoorkii dhimanayaan waa isku wada raacsannahay si walbay tahay iyo iyo dulduleel walba ee siyaasadada jira iyo amni laakiin sidee loo heli karaa awood midaysan oo ka timaada dowladdii iyo dhalinyarada Een, marka hore waxaan ka xumahay horta in haldoorkii dhimanayaan ka xumahay Een, waxaan rabaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba waajibka kuwaad ay saaran waxa waaye difaaca shacabka si shacabka loo difaacana waa in dhibaato kastoo ku dhacda laga difaaca annaga ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan arrintaas aan qaybteena ka qaadano waxaan shacabka ka codsanaynaa oo aan mar walba ka codsannaa inay noo soo sheegaan isla markaasna nagala shaqeeyaan inaysan dhibaatadan mar dambe aysan soo noqonin haddii shacabku uu ku dhiirado inay ayagu iska difaacaan dhibaatada dalka ka dhacaysa gaar ahaan gobolkan ka dhacaysa waxaan aaminsanayaa inay yaraan lahayd dhibaatooyinka dhacaya waxaa loo dhiiranayo oo haldoorka loo dilayo waxa waaye waxaa la arkay shacabku inuu aaminsan yahay dowladdu tabarteedu waa waxay ku talinaysaa mar walba ay xoogga saaraysa waxaa waye amniga in qeyb weyn ay ka buuxiso dadaalka ugu badan ee dowladda ay ku bixisaan waxa waaye amniga in runtii boqol kiiba boqol laga dhigo laakiin dhiirigelinta shacabka ayaa muhiim gaara leh marka hay-adaha amniga iyo shacabku isla shaqeeyo annaga waxaan abuuri karnaa maadaama aan dhalinyaradii nahay islamarkaasna wasaaradda dhalinyarada aan anoo madax ka ahay makaran gobolka joogo sandool ururada bulshada uu ka shaqeeyo haddii layskaashado dhalinyarahan laysu kaashado oo la yidhahdo hadilin haldoorka hadilin dhalinyarada kacdada noocaas hadii la sameeyo waxaan aaminsanaha in culeyskaas inkastoo hore loo sameeyey wasiir oo banaanbaxay dhalay
runtii wax walba oo la sameeyo taariikhday gelayaan laakiin markii fal soo nocdo waxaa muhiima in falkaasi falcelin laga helo xusan isla su-aashaas sidee loo heli karaa meel midaysan oo laisku yimaado horta waxaan aada u danaynayaa in su-aash aada u qiimo badan oo aan weydiisay weliba xilligii gabagabada ahayd oo ahayd cadaaladda runtii waa meelaha ugu muhiimsan oo aa isleedahay markaad meesha xal raadinayso leedahay xaggee sartu ka quruntay waa meelaha meela aada loogu daadeg u baahan marka waxaan qabaa arrinta cadaaladda in ay dowladdu runtii waa waxaa la dhihi karaa waa meelaha ugu liidata oo dagaalka shabaab lagula jiro ay yani weaknesskeenna sababtu waxay tahay dunuubta way dhacaan dunuubta weli statistics runa oo la hayo ber crime intee maxkamad tagtay anigu ma hayo laakiin markaad qiyaasto qiyaas ber crime waxaa dhaca maalinkii dhowr dembi ayay sameeyaan shabaab oo noocyo kala duwan u sameeyaan daily meeqa file ayaa la furaa maalinkii iyana waa waxaa moodaa gaabkaas in haddii lasoo bandhigo ciddii samaysaba oo haddii lasoo bandhigo aan qabo in ay aada u kala duwanaanayso therefore maxaa kasoo baxaya waa meeshaas meesha u baahan in kalsoonida shacabka haddii la rabo in dib loo dhiso in dembi walba oo dhaca in laga daba tegaayo oo aysan dowladdu marna aysan ka indhasaabanaynin aan isle isleeyahay waa xudunta arrintan dawadeeda
aada umaadsan xuseen iyo wasiirkii makaraan xaqadii waxaan laga hadlayana wax dhaba oo jiro ay weyaan taas taagan ilaa haddana way taagan tahay waxyaa badan halkan halkan halkan isla marka hore lagama heli karayo laakiin waa si saxdi loo hadlo weyaan halka waxay u baahan tahay step step in lasoo qabciyo waxay u baahan tahay in laga soo bilaabo heer degmo iyo heer yani laamood kabacdi in heer gobola la yimaado ayay taagan tahay marka koobaad wasaaraddana hal mid ayaa xalkeeda looga baahan yahay inay sameyso muutir kooban tahay ma haysaa wax layado santaradii ama rotationadii dhalinyarada ay ku lahaayeen xaafadaha ama degmooyinka leeyihiin si looga soo bilaabo goobahay ku kulmi lahaayeen wax loogu qaban lahaa ama xuseen iyaga aqoonta wada inta tagaan soo booqdaan kula kulmaan wax u sheegi karaan ma haysaa aya taas oo kale talabaadna waxay tahay keliya laga rabo laanta maamul gobolka banaadir iyo laamaha sirdoonka dowladda war inay calaaqad isla yeelan karaan dhalinyarada xaafadaha iyo waxa u yahay nimanka gudoomiyaasha ka oo kale inkastoo dowladda ay warsama ku alaliso qodobkaas ay leedahay waa sameyn may mar walba yani haan muku oran ayaga maku dhahayaan waa sameyn waa sameyn maku dhahayaan ma sameyn maku dhahayaan sababta waxay tahay waxay tahay waxay difaacanayaan waa daadarka waxay lahayaan intay difaacanayaan yani titalkooda iyo xilka xiliga hayaan waxyaaba badan dhici kara sababtoo ah shaksiyan aniga waxaa lagu horxabadiyay waxay tagaali ugu horgooyay lamar afar labada kun iyo iyo afar iyo tisiyan tobankii wax kiisa oo ka dambeeyay cid ka dambaysa midna maysan sheegin marka waxaan ka hadlaya waxay tahay dhabta waxay tahay waa in la helaa la wada mideeyo la isku keeno dowladdana ay ka dhaafto wax yidhaahdo waa sameynay waa yeelaynaa
waa mahadsan tahay runaantii saaxiibka sandhool iyo wasiir ku-xigeenka iyo ustaad xuseen runaantii waxaan isdhihi karaa aniga xalka waxaa lagu heli karaa mar walba falaa dhaco dilaa dhaco dadkii dilka samaysta dil dilka geystane goobta ku geysteen way ka baxsadaan xalka marka waxaa lagu heli karaa in dowladda guud ahaan booliiska iyo nabad sugidda intay iska kaashadaan degmada waxay ka kooban tahay afar waax laaman ay ka kooban tahay in xarumahaas oo dhan loo yeelo baro ciidan oo yacni ciidan dhalinyaro ah oo macnii ku sugan deegaankana degan oo luuqluuq iyo xaafad xaafad u yaqaano markaas waxaan aaminsannahay degmada dhexdeeda iyo laanta iyo waaxda dhexdeedaba inaan dil ka imaan karin dadna lagu dili karin sababta xitaa markii ay wax dhacaan gacmo oo ayaga dhan isku furan oo qof walba isgaarsiin kartana markii la helo inaan qofkaas faka karin amnigeedana guud ahaan degmadaas inuu amnigeeda soo hagaagayo taasna waxaa laga rajayahaa dowladda iyo guud ahaan wasaaradda amniga iyo booliiska inay ka shaqeeyaan in loo helo ciidan tiro leh tiradaasna ay xaafadda ilaa waaxda ilaa degmada ay leedahay sababta waxay tahay hadda markii la dhaho ciidan markii la dhaho booliisaa jooga degmada degmada booliiska wuxuu u joogaa markii amba baarlamaanka shira ambi kale oo waxyaabo kale jiraan ciidanka booliiska waa lasoo qaadaa magaalada dhexdeeda la keenaa degmadaas marka ma helayso yani ciidan booliis ama ka shaqeeya ma helayso sababta waxay tahay maalin horaata waxaa dhacda degmada waa beri waaxda waaxdeeda oo degmada kasoo horjeedo in laba wiil oo dhallinyaraa inta meesha lagu dilay hubka ay haystayna laga qaatay qof markaas dabagala ama qof u carara ama qof u gurmadana waa la waayay saddex wiil ahayn hal wiilna oo ka fakaday laakiin ereydaas haddii oo ciidan ka dhawaa lahay ambi kale waaxda oo meeshaas ku taalo ciidan fariisin u ahaa lahayd ay joogi lahayn isla markaas waa lagu bixi marka taasna in la xoojiyo guud ahaana shacabkana orotationkii hadda uu ka dhawaajiyey sanool annaga ka gobol ahaan waa wadnaa wasaaraddana waa ka dhawaajisa hadda kahor barnaamijkaas waa sala bilawnay in yacni la xoojiyo dadkana la wacyigeliyo laguna wacyigeliyo dalkan sidii mustaqbalkiisa ay u ilaali lahaayeen annaga dhallinyaro aan ahnay mustaqbalka waxaan rabnaa jiilka annaga naga dambeeyo inay helaan nolosha annaga aan kusoo noolaanay aan soo helnay nolol ka duwan waxaynu ku heli karaan shacabkii iyo ciidankii iyo dhallinyaradii iyo haweenkii iyo odayaasha oo midoobo kuna midoobo sidii cadowga iskaaga dhici lahaayeen dhammaantiin aad baad umahadsantihiin aada aan umahadsantay barnaamijkii faaqidaadda waa naga inta toddobaadkan waxaana diiradda ku saaraynay dilka dhallinyarada haldoorka ee muqdisho waxaan u mahad celinahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha axmed cumar islow xuseen macalin maxamuud xarunta hiraal oo ka faalloota arrimaha argagixisada khabiir amniga ah cabdikaafi maxamuud makaraan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir iyo maxamed warsaamul sandhool oo u dhadhaqaaqa arrimaha dhallinyarada gaar ahaan bartamaha koonfurta dhammaantiin aad ba umahadsantihiin